yeshuuca cutubka toban iyo labaad haddaba kuwaanu waa boqorradii dalka oo ay reer binu israa'iil laayeen oo ay dalkoodii ka qaateen meel webi urdun ka shishaysa oo qorax ka soo baxa ka xigta markii laga bilaabo dooxadii arnuun iyo tan iyo buur xermoon iyo inta banka caraaba xagga bari ka xigta oo dhan oo waxay ahaayeen boqorkii reer amoor oo ahaa siixoon oo degganaa xeshboon oo xukumi jiray carooceer oo ku tiil dooxadii arnoon darafteeda iyo magaaladii ku tiil dooxadii dhexdeeda iyo gilaaceed badhkeed iyo tan iyo webi yabooq kaasoo ku yiil soohdintii reer camoon iyo bankii caraabaa iyo tan iyo baddii kinereed iyo xagga bari iyo tan iyo baddii caraabaa taas oo ah badda cusbada leh oo bari ee ku taal jidkii beedyeshimood ee xagga koonfureed ee ka hoosaysay dhaadhacyadii fisgaah iyo xuduudkii coog oo ahaa boqorkii baashaan oo ka hadhay reer raafa ee cashtarood agteeda joogay edroocii agteedana joogay kaasu wuxuu xukumi jiray buur xermoon iyo salkaah iyo baashaan oo dhan iyo tan iyo sohdinta reer geshuur iyo kan reer macaakaad iyo gelecaad badhkeed iyo xuduudka siixoon oo boqor u ahaa xeshboon addoonkii rabbiga oo muuse ahaa iyo reer binu israa'iil baa laayay iyagii oo addoonkii rabbiga oo muuse ahaa ayaa reer ruubeen iyo reer gaad iyo reer manaseh badhkood hanti ahaan u siiyey oo kuwaanu waa boqorradii yeshuuca iyo reer binu israa'iil ka laayeen webi urdun shishadiisa xagga galbeed ka xigta markii laga bilaabo bacal gaad oo ku tiil dooxadii lubnaan iyo tan iyo buur xaalaaq oo kor u kacsan siciir oo yeshuuca wuxuu siiyey qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo hanti ahaan buu ugu qaybiyey xagga dalkii buuraha lahaa iyo dalkii dooxooyinka ahaa iyo bankii caraabaa iyo dhaadhacyadii iyo cidladii iyo xagga koonfureed iyo reer xeed iyo reer amoor iyo reer kancaan iyo reer feris iyo reer xiwi iyo reer yebuus oo waa kuwan boqorradii boqorkii yerexo iyo boqorkii aaciid tii u dhoweed beytel iyo boqorkii yeruusalaam iyo boqorkii xebroon iyo boqorkii yermuud iyo boqorkii laakiish iyo boqorkii cegloon iyo boqorkii geser iyo boqorkii debiir iyo boqorkii geder iyo boqorkii xormaa iyo boqorkii caraad iyo boqorkii libnaah iyo boqorkii cabdulaam iyo boqorkii maqeedaa iyo boqorkii beytel iyo boqorkii tafuu'ax iyo boqorkii xeefer iyo boqorkii afeeq iyo boqorkii laashaaruun iyo boqorkii maadoon iyo boqorkii xaasoor iyo boqorkii shimroon meroon iyo boqorkii agshaaf iyo boqorkii tacanaag iyo boqorkii megido iyo boqorkii kadeesh iyo boqorkii yoqnecaam oo kormel tiil iyo boqorkii door oo ku tiil meesha ugu dheer door iyo boqorkii quruumaha degganaa gilgaal iyo boqorkii tirsaah oo boqorradii oo dhammuna waxay ahaayeen kow iyo soddon